deegaanada dowlad goboleedka jubbaland waxaa ku nool barakacayaal aad u badan kuwaasoo xeryo barakac looga sameeyay deegaano badan oo ka mid ah gudaha deegaanada dowlad goboleedka jubbaland barakacayaasha wakhti xaadirkan waxay wajahayaan dhibaatooyin ay ka mid yihiin gaajada hoyla-aanta iyo dhibaatooyin badan oo inta aan lagu soo koobi karin deegaano ay ka mid yihiin luglow qaamqaam guubweyn iyo weliba sidoo kale labada xere ee ceel jaalle loo yaqaano waxaa ku nool barakacayaal badan oo saameyn weyn ku yeelatay fatahaadii elniinada iyo weliba abaarihii ka dhacay deegaanada jubbaland iyo guud ahaan dalkaba haddaba waa kuwan qaar ka mid ah barakacayaasha ku nool deegaanada jubbaland oo ka warbixinaya baahiyaha kala duwan ee wakhti xaadirkan ay wajahayaan rafaadii gaajinisheentii war mahaysan hanti milihiini hoolo milihiini sagaasin siyeetin jana ahaan raashin mahaysan bii mahaysan wal unahaysana male dowladda may ku odsadaane inay walaagay ilaahay habeeniinku hortaydan baadkeena noo hortaagmi shilig mahaysana masaakiinayana anta fafadhiini bii mahaysana baad mahaysan islaamka ilaahay isku kudhah nool siyeetun jana ahaa ilaahay ay kiliyowbeeg ma sheegaan may ku odsadaane dowladda may ku odsadaane inay alleehay le walaagay habahiiniinku hortaydan oo
maamulka jubbaland biyoay naga soo saartay baabuuray noo soo dirtay doomanaan xataa anaga ku soo baxnay dad xataa baabuurka waxaa jirta ka xirmay oo buundooyinka go'een oo dooman loo diray halkaan maalintaan imaanayna ilaah baa ogaay xaaladeena dowladda jubbaland waxay noo ballanqaaday lihi dhul xataa wax sheegan kara inuusan lahayn dhulka dowladday noo banaysay waxaana degannaha anaga dhulka dowladda saaad u garanaysid luglow luglow xaradii luglow ahayd aan degannaha inta ee noo samaysana waxaan u malaynaya dowlado kale oo maanta dadkooda u sameeyey ma jirto abaal iyo asxaanaanu u haynaa waxaana masaakiin dhibaataysan oo biyo ka soo baxday oo dhib iyo dhibaatana keentay waddankeenna ka soo barakacnay haddana waxaa nagu soo foolle cagabarar dhibaato iyaalkii raa kuwaa hadda kor u kici karin baahi dartiisa si kastaba ha ahaatee barakacayaasha ku nool deegaanada dowlad goboleedka jubbaland iyo guud ahaan kuwa ku nool dalkeenna soomaaliya ayaa wajahaya dhibaatooyin isku mid a maadaama marxaladaha nolosha ay aad ugu adag tahay